wanaag dhegaystayaal aan ku bilaabo seylada xoolaha ee magaalada burco geela qaliinka haddii aan ku horeeya ayaa heerka koowaad maanta waxaa lagu kala iibsanayaa lix boqol iyo siddeetan doolar heerka labaad ayaa geela qaliinka ah seylada burco lagu kala gadanayaa lix boqol iyo labaatan doolar heerka saddexaad ayaa lagu kala gadanayaa afar boqol oo doolar geela dhaqaalka ayaa seylada burco waxaa lagu kala iibsanayaa sideed boqol oo doolar heerka labaadna waxaa lagu kala gadanayaa lix boqol iyo konton doolar heerka saddexaad ayaa lagu kala iibsanayaa saddex boqol iyo konton doolar ariga qaliinka ah ayaa seylada burco waxaa lagu kala iibsanayaa siddeetan doolar heerka labaadna waxaa lagu kala gadanayaa lixdan iyo shan doolar halka heerka saddexaadna lagu kala iibsanayo konton doolar dhanka magaalada hargeysa haddii aanu eegnana lo-da qaliinka haddii aan ku horeeyo heerka koowaad waxaa lagu kala gadanayaa shan boqol iyo konton doolar heerka labaadna waxaa lagu kala iibsanayaa afar boqol oo doolar heerka saddexaad ayaa lo-da qaliinka ah seylada magaalada hargeysa waxaa lagu kala iibsanayaa laba boqol iyo konton doolar geela qaliinka ayaa seylada hargeysa heerka koowaad waxaa lagu kala gadanayaa kun doolar heerka labaad ayaa lagu kala iibsanayaa sagaal boqol iyo konton doolar heerka saddexaadna waxaa lagu kala gadanayaa lix boqol oo doolar hargeysa ayaa ariga qaliinka waxaa lagu kala gadanayaa siddeetan iyo shan doolar heerka labaadna waxaa lagu kala iibsanayaa toddobaatan doolar halka heerka saddexaadna lagu kala gadanayo konton iyo shan doolar seylada barber haddii aanu eegnana lo-da waxaa lagu kala iibsanayaa weliba qaliinka afar boqol oo doolar heerka labaadna waxaa lagu kala gadanayaa saddex boqol iyo konton doolar halka heerka saddexaadna lo-da qaliinka lagu kala gadanayo laba boqol oo doolar geela qaliinka ayaa berbere waxaa lagu kala iibsanayaa lix boqol iyo konton doolar heerka labaadna waxaa lagu kala gadanayaa shan boqol oo doolar geela qaliinka ayaa heerka saddexaad berbere waxaa lagu kala iibsanayaa saddex boqol iyo konton doolar ariga qaliinka ayaa seylada berbere waxaa lagu kala gadanayaa lixdan iyo shan doolar heerka labaadna waxaa lagu kala iibsanayaa konton doolar halka heerka ugu dambeeyana lagu kala gadanayo lacag gaaraysa soddon iyo shan doolar iminkana seylada xoolaha ee degmada shiik haddaynu eegno ariga qaliinka ayaa waxaa lagu kala iibsanayaa afartan iyo shan doolar heerka labaadna waxaa lagu kala gadanayaa soddon doolar heerka saddexaadna waxaa lagu kala iibsanayaa shan iyo labaatan doolar looda qaliinka ayaa heerka koowaad waxaa lagu kala iibsanayaa magaalada shiikh saddex boqol oo doolar heerka labaadna waxaa lagu kala gadanayaa laba boqol iyo konton doolar heerka saddexaad ayaa looda qaliinka waxaa lagu kala iibsanayaa seylada shiikh boqol iyo konton doolar wahagaag dhegaystayaal iminkan aynu eegnay seylada xoolaha ee magaalada buulo burde geela qaliinka haddii aan ku horeeyo waxaa lagu kala iibsanayaa sagaal boqol oo doolar heerka labaadna toddoba boqol iyo konton doolar heerka saddexaad ayaa lagu kala gadanayaa lix boqol oo doolar geela dhoofka hayaa seylada magaalada buulo burde waxaa lagu kala iibsanayaa toddoba boqol oo doolar heerka labaadna lix boqol oo doolar heerka saddexaad ayaa lagu kala gadanayaa shan boqol iyo konton doolar geela dhaqaalka ayaa seylada buulo burde waxaa lagu kala iibsanayaa toddoba boqol oo doolar heerka labaadna waxaa lagu kala gadanayaa lix boqol oo doolar halka heerka saddexaadna lagu kala iibsanaya shan boqol oo doolar ariga dhoofka ayaa seylada magaalada buulo burde waxaa lagu kala iibsanayaa heerka koowaad lixdan doolar heerka labaadna waxaa lagu kala gadanayaa konton doolar heerka saddexaad ayaa lagu kala gadanayaa afartan doolar ariga dhaqaalka ayaa seylada buulo burde waxaa lagu kala iibsanayaa afartan doolar heerka labaadna waxaa lagu kala gadanayaa soddon doolar heerka saddexaad ayaa lagu kala gadanayaa labaatan doolar ariga qaliinka ah ayaa seylada buulo burde waxaa lagu kala iibsanayaa heerka koowaad soddon iyo shan doolar heerka labaadna soddon doolar heerka saddexaad ayaa lagu kala gadanayaa labaatan doolar dhanka lo-da haddii aanu eegno weliba dibida dhoofka ah ayaa buulo burde waxaa lagu kala iibsanayaa afar boqol iyo soddon doolar heerka labaad ayaa lagu kala gadanayaa saddex boqol oo doolar heerka saddexaadna waxaa lagu kala iibsanayaa laba boqol oo doolar lo-da dabaaxa ah ayaa waxaa heerka koowaad lagu kala iibsanayaa seylada buulo burde saddex boqol lixdan iyo shan doolar heerka labaadna waxaa lagu kala gadanayaa laba boqol iyo konton doolar halka heerka saddexaadna lagu kala iibsanayo boqol iyo konton doolar xubinta qiimaha xoolaha dhegaystayaal oo aad kala socoteen idaacadda ergana xilligani waanaga intaa u diyaargarooba qeybaha kale idaacadda iyo maxamed yamani